بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مدبست عشلدها الدين تعالى الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii boqol iyo lixaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar biriri
usalli wausalimu calaa nabiyi alkariim moxamed bni cabdillaah khaatami alambiyaai waalmursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi alkiraam wacala altaabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi ddiini wabacd waa suuratu alaxqaaf ayaynu ku dhex jirna aayadda afar iyo labaatan reer caad digniinba ayuu siiyey digniin weyn buu siiyey nebigii loo dira yahuud dheg umay qaadin ilaahay cadaabkiisii baa ku bilaabmay marka aathaarta mufasiriinta kutubooda ay ku qorayaan baa waxay tilmaamayaan inay dileen nin ay yidhaahdeen ceelalyaha inoo ahaado ay yidhaahdeen waafid buu yahay dadka u roobdoon dalab ninkii bil buu maqnaa meelo ayuu iska maray ama reer uu iska tegay yamantaa dhinaca xijaas sii xigta ah isagoo khamri cabaya oo iska tumanaya mar dambe ayaa daruurihii ilaahay ugu soo geliyey cadaabka ayaa isagoo farta ku fiiqfiiqaya wuxuu leeya ilaahw tan u noo door markii dambe carabi waxyaabahay ku mahmaahi jirtay ka mid ahayd laa takun kawaafidi caad reer caad ninkii wafdiga u galay ama roobdoonta u dalbay oo kale ha noqonin intuu muddo dheer maqnaa wixii uu rabbi baryeyna uu noqday cadaabkan daruuraha lagu soo shabahay daruuraha loo soo egeysiiyey cadaabkana markaasa ilaahay maraqow kaga furay oo uu ku afgambiyey daruurtii ay dhibicda ka eegayeen ba sawaariikh noqotay iyo gantaalo nebiguna calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed marka uu had iyo jeer arka madarka ee heegooyinka iyo fa fadku isa soo qabto aqbala w adbara mar intuu galuu bixi jiray guriga mar uu gelayaa marna uu baxayaa sidii qof cagataallaynaya oo warwarsan caaisha markii ay tiri dee wakti ay dadkuba farxayaan weeye roob filayaana waa sidee maxay ogeysiiyey kii reer caad ku da-ay oo kale inuu noqdo ayuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka dhibicdu ay bilaabantuu isu dhigi jiray dhibicda isagoo ka barakaysanayu jirkiisa shariifka udhigayay inta ka horeysase waa ka warwarayey marka waxa ay tahay in ilaahay khayrkiisa la weydiisto sharkiisa laga magan galo falamaa ra-awhu markii ay arkeen cadaabkii caaridan isaga oo soo cusub caarifku waa waxa yimid ee soo dariyey ee aan hore u jirin cadaabkii bay arkeen caaridan isagoo sidii daruuraha isa soo qabsaday mustaqbila awdiyatihim dooxyadoodii yaman soo qaabilay qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa caaridun kani waa roob mumtirunaa inoo da-aya waa masaakiin ka dhacsan waxay ilaahay u soo maleegeen bal huwa buu ilaahay yidhi daruurahana arkaysaan ma stacjaltum bihi waa wixii aad dadejisanayseen riixun waa dabayl fiihaa cadaabun aliim uu ku sugan yahay cadaab kululi waa daruuro iyo dabayl iyo cadaab isku malaasan tudammiru waxa ay tirtiraysaa oy baabi'inaysaa kulla shayin wax kastay soo gaadho biamri rabbihaa ilaaheeda ayaa sidaa faray dabaysha laftigeeda amran sidii nebi ambiyada ka mid oo nebi sulaymaan ay ugu adeegaysunbay tanina waxay amran tahay cadowga inay hilifaa u qaado oo ay burburiso fa asbaxuu waxay noqdeen waa bariisteen laa yuraa ilaa masaakinuhum guryahoodii mooye kuwaan wax kale la arkayn dad iyo duunyo iyo daaraba digaday noqdeen kadaalika sidaasaanu najdi lmujrimiin dembiilayaasha saasaanu abaalinaa buu ilahay dadka mujrimiinta ah abaalkoodu waa in mar sidaa loo xaaqo walaqad makannaahum waxa aanu u suuro gelinnay oonu gacanta u gelinay reer caad fii maa shay in makannaakum fiihi maa makannaakum fiihi aanaan idinka idin siin oo dad iyo dunyo iyo awoodba wax badanoon quraysh iyo reer makiyo reer xijaastoon haynin ayay nimankaasi hayeen oo awood mid jidhkaa mid dhaqaalaha ah iyo mid deegaanka ah wax badan baa la isugu sallaxay intaasaa ilaahay uu isugu qoofalay marka kuwaasba dad iyo dunyo iyo awood iyo itaal waxay hayeen waxba uma tarine idina waa kasii liidataan wajacalnaa lahum waxaanu u yeelnay qoladaa samcan wa absaaran wa afidatan maqal iyo arag iyo garaab famaa aghnaa canhum waxba kamuu tarin samcuhum maqalkoodii walaa absaaruhum araggoodii walaa afidatuhum qulubtoodii min shayin waxba kamuu tarin waxalla wixii dareemayaal iyo weel iyo diyaarin ilaahay uu ku sameeyey waxba ulamay kicin wax khayrla xaggii ulamay kicin ilaahay wuxuu ugu talagalay imkaaniyaadkan badan ee qofka bani aadamkaa waxyaabahan uu ku galabay iyo khayraadkan iyo awoodan uu siiyey ee garaadkaa ee fikirkaa ee maamulka ah ee meesha dheera uu wax ka eegayaa miisadan iyo dheeraadkan uu xayawaan kaga duwan yahay inuu ufuqiisu kor u kaco oo dee wixii laga doonaya uu gartaaba ahayd kol hadduu garan waayo caqli male indha male dhega male wuu malaasan yahay id cille id wakti baanay kuwan oo dhan waxba u tarin kaanuu ay ahaayeen yajxaduuna biaayaati illaah aayaadka ilaahay wakhtigay diideen mar hadday aayaadkii ilaahay diideen wixii loo sameeye dareemayaal ahaa ee garaad ahaa waxba umu tarin ama id cille yajxaduuna biaayaati illah aayaadka ilahay bay diidayaan waxaa qabihim waxa ku habsaday maa kaanuu bihi yastahziuun cadaabkay ku dheeldheelayeen ay lahaayeen keen walaqad ahlaknaa waxaanu halaagnay buu ilahay yidhi maa xawlakum min alquraa magaalooyinkii hareerihiina ahaa dadkiinan maka deegaanka ku ahow magaalooyin badanoo hareerihiina ah xaggaa waqooyi marka loo kaco hawd galbeed dhan walba dhinacii loo kacaba ummado la halaagaybaa ka xiga inta qur-aanku taariikhdooda uu rusul iyo ka waramo ummado eriyadaasun bay u badantay mandiqadaa dhulbadhaha ah ee markaa ka agdhow umal qura ayay u badantay ilaa ciraaq masar yaman urdun ilaa eriyadaas intaa ushaysaa turkiya xaggeeda soka maa xawlakum min alqura ayuunbaa la halaagay wasarafna alaayaat aayadahana waanu rogrognay waanu idin dhigdhigna oanu idin cadcadaynay lacallahum yarjicuun bal si ay usoo noqdaan kuwaana waa loo caddeeyey aayaad kuwanna waa loo caddeeyey xigmadda wax walba loo tusinayaana bal inu inay wax qaataan wey ilaahay ummaddiisa isagaa ile la doonaya badbaadada eh maa yafcalu llahu bicadaabikum baa ilahay uli haddaa ilaahay rumaysaan oo mahadnaqdaan ilaahay muxuu cadaabkiina ku falaya falowlaa nasarahum may uhiiliyaan aladiina sanamyaashii ittakhaduu ay ka samaysteen min duuni illaahi inta alla ka sokaysa qurbaanan dhowaansho aalihatan ilaahyaalay ka dhigteen ilaahyaalay alle ugu dhowaanayaan sanamyaashay ka dhigteen bal may uheliyaan waa kuwa ilaaha sallaambay ilaahay loo dhigtay xaggiisaoo loo mala alleh annagoo ugu tawasulayna ama ay nooga shafaaco qaadayaan ilaahyaashan arrinkoodu ma foge allun baan ugu dhowaanaa waa kuwa ilaahay qurbaan qurbaan waa dhowaansho qurbaanan iyo aaliha ilaahyaashay alle lahayen waanu ugu dhowaanaynaa waxba uma helin bal dalluu canhum way ka lumeen wadaalika ifkuhum kaasi waa beenabuuradkoodii kuwana alla noo dhaweynayaa waa beenabuurad wamaa kaanuu yaftaruuna iyo wixii ay dhambalanayeen ifkii iyo iftiraa waa laba beenabuuradun waxaa halkan ilaahay uu ku xuseeyaa suuradda qaybtan dambe aayaddaa sagaal iyo labaatanaad iyo dhowrka aayadood ee ku xiga qisadii jinka jinkana waxaa rasuul u ah rususha ilaahay u darawn ee uu soo khatimay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa khalqi jiroo caalamka inagu weheliya waa khalqi gaalo iyo islaamba leh la jannaynayo la naari doono kuwooda islaamee hagaagana waa la jannayn kuwa kalena sida ilmo bani aadamka aafoobunbaa iyagana la naari jinkaasi dhowr jeer bay la kulmeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam maadaamuu dee rasuulu ahaayo rusul u gaara aanay lahayn ee iyaga rusushoodu waa ducaadda uun cidda rususha ka soo xambaartuunbay ahaaye dhowr jeer bay ahayd mar waxa u ahaa cifriidkii weynaa markii uu kala diray uu yihi waxbaa soo kordhee dhulka ha la maro ee u yimaadeen nebigoo salaad tukanaya calayhi salaatu wasalaam oo qur-aankii akhriyayo aada bay u jeclayseen waa sida quluuxiya ay ka warramayso dabeedna way ku soo dhowaadeen wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuh kaaduu yakuunuuna calayhi libada iyagoo ku soo dhowaaday oo jeclaystay oo qur-aanku soo jiitay oo soo jiitoo dabeedna ay nebiga dulbixiba gaareen calayhi salaatu wasalaam libadan kuwa isdulbaxay u dhowaadeen mar kalena nebigu waa la kulmoo qur-aan buu ku dul akhriyey waa kii tilmaamayay suurat raxmaan inuu ku akriyey dabeedna markuu asxaabta ku akriyay buu lahaa warjinkaa idinka jawaab wanaagsanaa oo markastoon akriya fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan ayay odhanayeen walaa nukadibu shay-an min nicami rabbika walaka alxamdu yaa rab min nicami rabbina walaka alxamdu yaa rab nicmooyinka ilaahay na siiyey midna beenin mayna ahadaa mahadle dee jawaab saasaabay igu jiibinayeen buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam labada riwaayo unaan soo qaadanay cabdillaahi bn mascuud warinayo waxa uu leeyahay habeen habeenada ka mid ah nebiga isagoo naga agdhown baanu weynay dabeedna waxaanu u fikirnay in la qafaalayba habeenkii noogu shar badnaa buu ahaa habeenkaas maadaam qaa'idka iyagii noo siraadaya aanu weynay subaxiibaa isagoo kalahayuu noo yimi haddii aanu waraysanayna wuxuu ihi shir nimankii jinka ahaa baan shir la yeeshay ama doono inaan kulan la sameeyo oo iyagana dacwadda qaybtooda aan siiyo marka waxyaabaha ay weydiisteen waxaa ka mid ahaa raashin dadkoodii iyo dunyadooduba ay cunaan dabeedna ilaahay waxaan u weydiiyey inuu lafaha la tuuro hilib u saaro oo neefku had iyo jeer markaynu lafihiisa cunno inagu aynu dheefsanno ayay dib ugu camirmayaan lafaha kudaafada la dhigaya xoolaheenna saxaradooduna waxaan leeyahay digadooduna inay u noqoto xoolahooda raashin inay u noqoto saasaa alla tabaaraka watacaala uu ugu diyaariyey marka taa ilaahay waa iga aqbalo iyagana anfacbay u noqotay dabeedna wuu na kaxeeyey nebigu maka hareeraheeda wuxuu na tusiyey halkii ay fadhfadhiisteen iyo raadkoodii iyo dabkii ay shiteen iyo mar kale ibnu mascuud waxa uu leeyahay waxa uu nebigu nagu yihi calayhi salaatu wasalaam caawa jinkii baan la kulmayaaye yaay raacaya khiyaarkaasuu asxaabta siiyey haddii malaa raggu yar baqdayna jin baa lala kulmayaa la yidhiyaada aada looma soo ururin laakiin ibnu mascuud baa waxa uu leeyahy anigaa raacay meel xoogaaya markaanu marayno magaalada koonaheeda ayuu xariiq igu dayray markaa wuxuu yihi halkaa ha dhaafina joog colaadka isjirayaa si aanay garabka kugu qaadin markii baan iska joogay dabeedna waxaan maqlayay nebigu halkaa ku libdhay oo ay isu weydaaranayaan wax gorgorkaoo kale xiinkiisa leh waa junuuddaa xagga kore ka soo degaysa ayaa isu weydaaranayso show kolba qaar dhegaysanayaanoo qaar tegayaan sidiibaa dabeedna markii waagu uu baryay uu igu yimi o aan halkiis ka soo raacnay nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka diinta ilaahay buu gaadhsiinayey dacwaddana wuu fidinayey iyadoo aad arkayso dareenka uu qur-aanku iyo waxyigu u sameeyey iyaga inuu ka deg deg badbaaba geynsiga qaala allahu tacaala waid waqti xus nebi maxamedow sarafnaa ilayk aanu kuu soo duugnay xaggaaga nafaran min aljin koox jin ah yastamicuuna alqur'aan qur-aanka ayay dhegaysanayeen falamaa xadaruuhu kolkii ay goobjoog u noqdeen ay ku soo urureen qur-aankii qaaluu waxay idhaahdeen ansituu bal aamusa aan dhegaysanaya qur-aankiiba ayay nebiga ka dhegaysteen falamaa qudiya kolkii akhrintii qur-aanka la dhammeeyey wallow ilaa qowmihim qoladoodiibay u laabteen mundiriina iyagoo u digaya oo markiiba isu diyaariyey doorka in ay qaataan rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ay kasii noqdaan kuwo ka naayiboo diinta ilaahay gaadhsiinteeda kaga naayiba qaaluu markaa waxay idhahdeen yaa qowmanaa qoladayadiiow innaa samicnaa kitaaban qur-aan baanu maqalay unsila min bacdi muusa nebi muuse dabadii la soo dejiyey towraadoo nebi muuse lagu soo dejiyey kitaab ka dambeeyey baanu maqalay musadiqan isagoo rumaynaya limaa bayna yaday kitaabkii ka horreeyey ma beeninaye eh isku dhanunbay u wada jeedaan isku ilkeliyana way ka soo baxayaan wey yahdii ila alxaq xaquu ku hagayaa ciddii raacay wa ilaa siraatin mustaqiim jid hoosanna waa ku jahaynayaa dadka sidaasa yidhaha wa ilaa ariiqin mustaqiim wa ilaa ariiqin mustaqiim jid hoosan marka sidaasay kolkiiba u fahmeen nuxurka qur-aanku uu xambaarsan yahay iyo dhadhankiisii iyo usuusha iyo akhlaaqda waxa uu ku baaqayay kolkiiba la dhaceen kii lagu nabadgelayay inuu yahay ayay arkeen yaa qowmanaa bay yidhahan qoladayadiiow ajiibuu daaciya allah ilaahay ka xaggiisa ugu yeedhaya dadka aqbala waa rasuulki ilaahay ajiibuu daaciya allah meelo badan baa loogu yeedhi jiray garanayaanoo lagu halaagsamayo olaxdaa laga jabayay ilaahay xaggiisu kani dadka ugu baaqaya aan raacno wa aaminuu bihi isaga rumeeya yakfir lakum min dunuubikum gafafkiinu alla idiin dhaafi wayujirkum wuxuu idinka badbaadin oo idinka nabad ka idinka magan gelin doonaa min cadaabin aliim cadaab kulul saasay idhaah waa dacwadaadii aada u tayaroon daacadnimo iyo niyad samaane ay ka muuqato iyo iyaga oo ku qancay diinta ilaahay waman laa yujib daaciya allah ilaahay xaggiisa ka dadka ugu yeedhaya ka aan aqbalin ee isagu ka afka ka marooriya falaysa bimucjizin ma aha mid ku cajsi gelinaya fil ardi dhulka ilaahay kuma cajsi gelinaya kuma daalinaya alleh kagama fakanayo dhulka dhexdiisa wa annaa danannaa an lan nucjiza allaha fi lardi walan nucjizahu haraban waxaan isku qancinay bay idhaaheen inaanaan haddaanu ilaahay rasuulkiisa diidno aanaan marna ka baxsan karaynin oonaan ka ordi karayn marka waa inaanu ilaahay ku ku xidhiidhnaa isaga u hogaansan walaysa lahu ma sugnaanin min duunihi awliyaa inta alla ka sokaysa cid kale oo gacal u ahoo garab u noqonaysaa ma jirto ulaa'ika fii dalaalin mubiin kuwaasi baadi cad bay ku sugayin saasay idhaha waa bayaan aada u qiimo badan bayaan aada iyo aada u wanaagsan weeyaan oo aada arkaysa runtii inuu qanciyey qur-aanka kariimka ahe qoladan jinka ah ilaahay baa wuxuu dhaha walam yarow miyaanay arkaynin kuwan diiday alleh iyo soo noolayntuu khalqiga soo noolaynayo ana allaha ilaahay aladii khalaqa asamaawaati waalard ilaaha samooyinkiiyo dhulka abuuray walam yacya bikhalqihin walam yacya aan ku daalin aan ku diifoobin bikhalqihinna abuurkooda ceriyo dhulba biqaadirin mid kale inuu yahay calaa an yuxyiya almawtaa calaa an yuxyiya almawtaa kuwa dhintay inuu soo nooleeyo inuu kara miyaana ogeyn ilaha caalamkan isku hagaajiyey balaa weeye jawaabta wuu karaa ilaahay innahu calaa kulli shayin qadiir way sii adkaynaysaa macnihii balaa muujisay ayba tana sii adkaynaysa wayowma yucradu maalinka loo bandhigayo aladiina kafaruu kuwii gaaloobay cala naari loo bandhigayo maalinka intoo la duubo iyadii la horgeynayo iyadoo lagu sii sunsuminayo yuqaalu lahum waxaa loo odhan alaysa haada bilxaq kani miyaanu xaq ahayn ilan waata aakhiradda firteen abaalmarin ku dambaysana diideen bal ka warrama kani miyaanu xaq ahayn afa sixrun haadaa am antum laa tubsiruun islowhaa fasbiruu aw laa tasbiruu sawaaun calaykum inamaa tujzawna maa kuntum tacmaluun ama xejista ama ha xejisaninoo qayli oo waa idin qorshaysani karin qaaluu waxay idhahdeen balaa warabbinaa balaa ilaahayo waa xaq warabbinaa rabbiga iyagaanu ku dhaaranay qaala ilaahay baa yidhi faduuqu lcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum takfuruun gaalnimadaa gaala ahaydeen awgeed marka alla wuxuu ka soo warramay afxumo iyo aafaad cadowga kaga imanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa keliyahu kaga gudbi karo dhibkooda diin dad ku gaadhsiin karo waa sabir fasbir nebi maxamed oo xejiso adkayso kamaa sabara sidii ay u sabreen ululcasmi kuwii go-aanka u saaxiibka ahaayo min arusul rusushii go-aanka adkaa ee aan ciirciirayna turqaday ee cadowga hortiisa dhidbaday sumuud iyo sabir fii muwaajahati alacdaa wa fii tanfiidi alxaq kuwii u sabree u adkaystay kuwaasaa ululcasmi la idhaahdaa sidii ay u sabreen adiguna u sabiro walaa tastacjil lahum waxba ha u dadejisani wixii lagu abaalmarin lahaa ilaahay u kuwan iga khaaraji waxba ha odhan ha dadejisani inay hore u hanuunaan iyo in hore loo halaago adigu sunnada la qabto oo walaalahaagaana ku dayo ululcasmiga naskuma cayimin laakiin waa dhowr nebi oo meelo dhowra uu qur-aanku xidhiidhiyey sida suuratul aynu ku soo marayna bilowgeeda suuratul axzaab oo kale marka waa dhowrka nebi ee shuruucda waaweyn ilaahay uu ku soo dejiyey nuux ibraahim muusa ciisa muxamed sal calayhim asalaatu wasalaam kaanahum waaba iyagoo gaaladu yowma yarawna maalinka la tusinaya maa yuwacaduun wixii loo yaboohay maalinka indhaha loo saarayo waxaa la moodaa lam yalbatuu in aanay nagaaninba ilaa saacatan min nahaar wakti yaroo maalintii ka mida saacaddu daruuri maaha tan lixdanka inay noqoto wakti yar oo maalin ka mida inay ifkii joogeen baa la moodaa oo cimrigu sidiisaba marka uu insaanka sabahlal ku dhaafo isagoo sida biyaha sunsumaya wuu garan waayaa wixii uu ku dhaafay buu garan waayaa waanu ka murugoodaa ka murugoodaa lidaalik bay habboon tahay qofku si aanu cimrigiisa uga murugoonin oo isagoo wakti dheer soo qaatay aanu wax yar la noqonin inuu wax ka weeleeyo oo uu ka sahay qaato balaaqun buu ilaahay idhi gaadhsiin lakum balaaq waa laydin soo gaadhsiiyey digniin baa laydin siiyey rasuulkiibaa idin gaadhsiiyey kitaabkii laydinku soo dhiibay fahal yuhlaku ama balaaqun fa haadaa balaaq qur-aankan ilaahay dadka wuxugu sheegay aakhiro arrimihii ka dhacaya uu ifka usoo gudbiyey ee horteenna uu keenay waa balaaq dadkiioo wax loo sheegay oo wixii ay u baahnaayeen loo dhigdhigay wey fahal yuhlaku lama halaagayo ila alqawmu alfaasiquun kuwa alla ka fogaadunbaa la halaagaya haddaad aragto mid markaa adhaxda ka jabay waa mid naftiisa hore u halaagay suuraddan suuratu muxamed la yidhaha iyaduna waa suuraddii toddobiyo afartanaad muxamed bay yidhahdaan soomaalida iyo waa muxamed wax muxamed la yidhahdaa ma jiro waa asmaada muxarafka ahe ee luqadeennoo cajamiya awgeed uun aynu bedelay muxamed haddii la yidhi macnaheedu waa muxamedun wey muxamed marka aayadaheeduna waa toddobiyo soddon suuraddu waa suuradaha madaniga ah iyada iyo labadan suuradood ee ku xigaaba suuratu lfatxi iyo suuratu lxujuraat marka waxay suuraddu ka warramaysaa haddii suuradahan hore dhinaca caqiidada iyo dhismaha ummadeeda asaasiga ay ka soo warrameen dhinaca awoodda dadka muslimiinta ah ay yeelanayaan ayay suuraddu ka warramaysa iyadoo dadka muslimiinta ahi waxay nasri iyo gargaar ku helayaan ilaahay uu tilmaamayo cadowga marka ay ka gacan sarreeyaan waxa ay qabanayaan ay samayn doonaan iyo tallaabaday qaadayaan baa ilaahay uu tilmaamayaa waxaa kaloo rabbi uu xusayaa cadow kaleo kaa muuqanaya kaba sokeeya inuu jiro oo munaafiq la yidhaahdo oo mutalawina sida jirjiroolaha kolba kalar yeelanaya ama midab inuu jiro kaasaa ilaahay astaamihiisa uu tilmaamayaa ummadda ilaahay guukicin iyo abaabul iyo guubaabin ayaa uu ku samaynayaa sidii ay isaga dhicin lahaayeen cidda kusoo jahaysana ku foogan ee aan ka degaynin kollaba hadday seexdaan iyo hadday soo jeedaanba marka suuraddu arrimahaasi ka warramaysa waa runtii jihaadka iyo axkaamtiisa iyadoo taasi ay ku bayaaminayso diintan inay tahy diin mutakaamila oo dhan walba nolosha ka hadlaysa dadka muslimiinta hogaamintooda iyo awooddooda iyo dhaqaalahooda iyo cibaadadooda iyo caqiidadooda iyo shu-uuntooda iyaga dhexdooda ah ijtimaaciga oo suuradda had iyo jeer kasii dambaysa suuratu xujuraatna iyadana umuurta ijtimaaciga ah iyo akhlaaqda wanaagsan ee saliimka ah ee ummadi ay ku wada socon karto dhexdooda ayay ka waramaysa arinka ummaddu siduu dabadda uga hagaagi lahaabay tanina ka waramaysa marka waa diin isku dhamaystiran weeye oo in la kala dheego cadkaa soomaalidu ay dhahaan lama kala dheego wuu xumaadaa marka in la kala dheego oo badhna la qaato badhna la iska dhigo waa balaayadii ku dhacday imaanlaawayaashii reer banu israa'iil marka waa la yidhi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd innagana waa la inooga digay dareen arrinta noocaas ama dhaqankaasoo ilaahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaaffa walaa tattabicu khuuwaati shayaan shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo raadadka uu qaadayo weeye in diinta qaybna qallaf loo arko qaybna mid wanaagsan oo la raaci karo oo aan maarata laakiin waa manhaj mutakaamil oo dhammaystiran oo nolosha u macaan oo meelnaba aan ku adkaanaynin cidda u aragtay inuu adag yahayna waa cid aan fahmin asraaru shariica nuxurka ay shareecaddani ay leedahay iyo yusrigeeda qof aan fahmin oo jahli uu ka hayo wey بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا كوي قالوا بيبو لهيد وسدوا عن سبيل الله شدكي إلهي اتوصنا يا إسلام مدينة تتك كهر جوكسدي أضل أعمالهم عمل لدودي ألا واكل الطوري عملوا صقم يا الله حسابنا يوم ميسانية كفل نصار يا مترو أصاب كيلان شرين والذين آمنوا وعملوا الصالحات تتك ألا الرمية عمل كفيعان فلي وآمنوا الرمية بما قرآنك نزل على محمد نبي محمد قرآنك لقصه الدجيين رميه كاسواك إلهي أمدك حراه وهو الحق وانا حق من ربهم إله هذا حقي سكيم إليه هو كفر عنهم الله وحو كسل بي أو كتر تري سيئاتهم كفف كودي وأصلح بالهم أرن كودينا الله وسو بيا وهقاتي حين أقبعه بدل أرن كينا tuuraha iyo turaanturaha turaanturta badan leh inuu ilaahay inoo toosiyo oo inoo tiiriyo hadda inugu baahi badan wa aslaxa baalahum islaaxul baalna ma aha adduunyo burburan in la siiyo oo dhaqaalo iyo maal iyo xoola ay ka dhargaana taasi waa soo raace ummadda oo ummad noqoto oo ilaaheeda ku toosto aakhiriya adduunyada ay u hagaagto weeye islaaxul baal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay min xaqi lmuslimi calaa aqiih dabada muslimiinta ah walaalaha ay isku leeyihin markuu hindhiso alxamdulilah yidhaahdo inaad tidhaahdo yarxamuka allah isna ihaa yahdiika allahu wayuslixu baalak wayuslixu baalak arrinkaaga alla hagaajiyo marka sidaasay yihiin waa ummaddu labadaasun bay uqaybsantahy aladiina kafaruu waladiina aamanuu labadaasun baa jira gaaladuna labaday la dagaalamayaan waa in dadku saa u kala baxo dadku yuu kala bixin bay leeyihin haddii la kala baxo dani nooma aha bay leeyihin innaga iyo shaydaankaina riixaya dani nooma aha haddii gaalo iyo islaam loo kala baxo waa kuwa dabeedna gaal ka xanaaqay haddii gaal la yidhaahdo wuu xanaaqaya wuxuu leeyahay hadda isagii baa muslin leh muslimiinta wadamada caynkaasoo muslimka qoyar socodka muslimka hada almuslimiin waxaasu sheegay iyaguna ma ogola almasiixiyiin in la yidhaha iyo alkufaar lidaalik baa dabeedna culimada qaarkood siday ula leexleexanaya idhaahdeen bal wax kale un ha lagu sheego yaa ayuha alkufaar yaan la odhan qul yaa ayuha alkaafiruun ayaa ilaahayna uu leeyahay isagaa ugu yeedhayba kii abuuraa ugu yeedhay marka wax u dhexeeya labadani ma jiro dadku waxay iyagu laakiin u qaybiyaan in ummaddu ay isku dhafnaato oo aan la kala gurin min xayu diin xag diimeed aan la kala gurinoo jinsiyado iyo wadamo iyo qowmiyado iyo dabaqado iyo waxa ay u wada socdaan taasina wuxuunay noqotay baabka ilaahay uu diiday nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee layidhi wadduu low tudhinu fayudhinuun walaa tutic kulla xallaafin mahiin waa in ay isku yar leexleexataan bay doonayaan ee markii dambena laydha cawdowga walakum diinukum waliyadiin qadiyadaan laga wada socon karayn oo aan maaragtay la isku dhex dari karayni weeye manhajkan islaamka ee soocane mutamayiska ah iyo waxaa kale leexleexanayo marka ilaahay wuxuu tilmaamay labadan qolo waxay ku kala baxeen labada meeloodba daalika daalika baad arkaysa daalika kaasi waxa ay ku dhacdo ilaahay uu sidaa arrinkoodii iyo camalkoodii u kala lumiyey kuwa biana aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ittabacuu lbaail diin la-aan bay raaceen baailku waa diin la-aane wa ana aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyna ittabacuu alxaqa min rabbihim waxay raaceen xaq ilaahooda xaggiisa ka yimi kadaalika sidaa wax laydinku muujiyey yadribu allaahu linnaas ilaahay baa dadka u yeelaya amhaalahum tusaalayaashooda tusaalahay wax ku fahmi lahaayeen saasaa ilaahay uu dadka ugu tilmaamay dadku dabaqadahooda kala duwan ilaahay wuxuu ula hadlayaa si ay u wada fahmi karaan tusaalayaasha qur-aanku uu bixinayo ayay wada qaadan karayaanay wada fahmi karayaan marka waa laba qoloon simi karayn biana aladiina kafaruu itabacuu lbaail wa ana aladiina aamanuu itabacuu lxaq qof baail bay dad baail bay raaceen ay dhaqan ka dhigteen qolana xaq xaquna sidiisaba wuu toosan yahay waanu cad yahay lamana marmaroorin karayo mid la marmaroorinayo maalinba dhan maslaxadda iyo loo eeg eegayo waxyaabo markaa dadku dheefaho ay raadinayaan oo liito sokeeya maaha laakiin waa mid mutamayis oo iska cad oo dee nusuustiisa iyo sawaabiddiisa leh ilaahay wuxuu ihi faidaa laqiitum aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa markaad la kulantaan dadka muslimiinta ahow fa darba ariqaab qooraha qoorta qoorta baa ilaahay wy bal ka waran haddii aada qof la hadlaysaad tidhaahdo qoorta ama madaxa madaxa macnaheedu waa maxay halkaa ha lagala eegto wey halka kuu saxanee shiishku saaran yahay waa halkaa wey amase ficilkiisii ka naayba fadribu ariqaaba darban wey meelaha ficilka loo xadfo waajibnimo fadribu ariqaaba darban fadarba ariqaab qoorta ka garaaca haddii halkaa lagala eegto seeftiiyo wixii hub ahaa ee lagu halwenayay macnaheedu waxa wey inaan naxariisi jirin xataa idaa asqantumuuhum marka aa ku jiqsiisaan buu ilahay yidhi ee hilayga u jiidaana ku giijisaan naftu qabato fashuddu lwasaaqa xarkaha ku adkeeya xataa idaa asqantumuuhum marka aa askaxa u joogsataan ama gamta u joogsataan maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkhina fi lard ilaahay baa ku qabsaday nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii uu beder qaar ururiyey ayaa lay uma habboonaba nebi halku joogay laga soo eriyo halkan la keenay inuu maanta raggii soo eriye haystaba ma ahaba xataa yudkhina fi lard ilaa uu dhulka ku cidhiiri geliyo meel ay galaanay waayaan haddii aad tidhaahdo war waa sidee sawtan dadkii la isku kiciyee la isku diray bal adigu iska fadhi ilaa inta meel aada gasho aada waayeyso maana ka dhicin maanta dadkii muslimiinta ahaa ka gaaladu ay saa usoo eegtay tooshkooda ay ku siraadaan meelu galaba heli maayo iyagii baa sheegayoo le balcar waa kaase kaanu raadsanaa meel bal waa wadanka magangeliyay bal waa meesha uu galabay leeyihi haddii adigu aad tidhaahdo anigu waan iska daayo dadka sidan uma gelayo oo tani armay noqotaa isku dirid la isku diray caalamkii dee salaam alakhbar nabadgelyada cagaaran ku wada noolaan lahaa bal adigu raadi ilaa inta lagu cidhiidhi gelinayo arinku imaa wa imaa in awoodda xaqu ay sidan ilaahay u amraya u shaqayso iyo inuu iska fadhiisto xaqa ehelkiisiyo iyaga halkan la geliyo labadaa midu leanna waa laba isu bid ah baatilka iyo xaqu labadooda ehelna waa isu bidoo way iska horjeedaan haddii mid yuurursado ka kalunbaa la soo kacaya marka isqaanku waa iyada oo dilka lagu badiyo fashuddu lwasaaq wasaaquna waxa weeyaan waa erayo luqa ahe waa xadhigga fashuddu lwasaaq xadhigga ha loo giijiyo lagu adkeeyo oo macnaheedu uu yahay intoo laynta u badisaan qasaalashaduna ha badato labadaasaa isdaba socda in dilka loo badiyo iyo in ururinta iyo qabqabashada loo badiyo kuwoodii laga fadhi waayo mufsidiinta فإما من بعد إلهي أود بينسي استغانا فسح النسي قوان كينو كقادنين كل دينو قعنت كل دينا رد وحوري فإما من بعد وإما فداء إما أن تمن عليهم بعض منا إنا كقل ديستان وإسكسي ديستان من لقو وإن لإسكسي دايا فالقاء ريد الله عرق وإما فداء يين مدح فرشا لك قاضو أبدا سالين وقولي هذا قوان كان هقامين مسلمين كجهاد كو هقامين أي قادنين وسياسة شرعية سياسة الشريعة وهي ضدك مسلمين تام حاضر وعلى للي مروح لا عيسى إن ما لغفرت مر إن مسلمين أي هيستان لغصافرت مر إن آه لإسكبسي دايو لسا مصلحة الله بيضا انت بي مسؤولين تام مسلمين تام خيار له حتى تضع الحرب تيرا دقالكو لغيو أوزارها عليسياشي له دقالكو تيرا وإسكدة تيريو عليس كبضان أوليه markaa waxaad ka arkaysaa islaamku in aanu uga jeedin jihaadka iyo dagaalka in dal iyo dad iyo dunyo la burburiyo loogama jeedo waxaaba loo tixgeliyeyba dagaalka inuu yahay mid awsaar iyo culays iska leh laakiin waalfitnatu ashaddu min alqatl gaalnimada iyo fasaadka ay leedahay dhimashada way ka daran tahay marka dhibka yar ayaa loo xamilayaa ka weyn iska riixidhiisa haddii la dadku ay diidaan inay bixiyaan naf iyo maal oo jihaadka ay galaan waxay la kulmi doonaan wax ka daran wax ka daran iyagoo dulaysan ayay naftii iyo maalka ku lexa jeclaabayaan ba waayi doonaan marka xataa tadaca alxarbu awsaaraha ilaa dagaalku culayskiisa uu dhigayo waa ilaa awoodda kufrigu waddada ay ka baydhayso oo xataa gaalaba ha ahaadeena iyaga oo markaa aan xasarad lahayn oo aan awood lahayn dadka muslimiinta ay iska dhex joogayaan oo ay caga dhiganayaan dalik alamru dalik arrinku waa kaasoo waa laydin faray walow yashaau allaahu rabbi hadduu doonayo lantasara minhum waa ka aargudan lahaa isagaabaan idinku halleeyana gowdun ka saari lahaa walaakin macnaheedu amarakum aljihaad waalqitaal dagaal buu idin faray weeye liyabluwa si uu imtixaano bacdakum bibacdin barkiinba kuwa kale si uu igu imtixaano idinkiinanoo islaamkaa la imtixaanaya kuwaa kale la dagaalankoodaiyo ka hortagooda ayaa ku imtixaanan ku imtixaananta marka saasaa ilaahay uu tilmaamay ilaahay inuu awoodu waaye maaha kuwo hore uu halaagay buu ka soo warramay oo qowmu caadiya ay ku jireen waxaaynu arkaynee maanta la dagaalka iyagu waa xidigaha iyo waa satellite iyo waa ashica iyo waa technolojiyad iyo waxaa faraha badan akhriyaya hadduu doonayo ilaahay dabayluunbuu ku sallidi lahaa meel ay mareenba lama arkayn laakiin ilaahay waxa uu leeyahy liyabluwa bacdakum bibacdin ilaahay uu kala tan waa la kala haadinaya oo tajaaribka tijaabooyinka ay marayaan iyo maalmahan isbedelayaan bal yaa ilaahay u daacadahoo diin u daacadahoo nebi maxamed ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam yayse tiisu u daran tahay oo isagu aan ilaahay iyo aakhiro toona eegeyn amarna qaadanayn dadka waa lakala imti waa la imtixaanaya liyabluwa bacdakum bibacdin macnaheedu waxa weeye imtixaanka inuu ifkan u joogno waa imtixaan biljihaad wa bitaaca daacaadka ilaahay baa waxay iska leeyihin mashaqo caadiya mashaqo iska caadiya bay leeyihiin oo dadku ay markaa kari karaan marka tii uun bay ka mid tahay tanina walladina qutiluu fi sabiili illah kuwa jihaadka lagu laayay buu ilaahay yidhi falan yudila acmaalahum camaladooda ilaahay lumin maayo dadka jihaadka lagu laayay camalkooda lumi maayo sayahdiihim ilaahay baa hagayo oo ku jahaynaya khayrka iyo guryahooda jannada wa yuslixu baalahum arrinkoodana waa wanaajinaya arrinkoodana u wanaajinaya adduun iyo aakhiraba wayudkiluhum ljanna jannadana ilaahay baa gelinaya carafahaa lahum wuu baray jannada maba ka ambanayaan nebigu siduu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa ay u garanayaan guryahooda jannada si ka badan qofku gurigiisa adduunyada sida u garto bal gurigaaga adduunyada iyo xaafaddaad degan tahay intaad miyirka qabto dee ma ka baynaysa ma ka ambanaysa xaafaddii tusiya ma jirto haddaan dee wax kale kugu dhicin wuuna tegi doontaa walow aada fikiraysidba oo aada iska baxsanaatidbe nusasaacaha aada sii socotee adigoo hortaagan baad sarka leanna waad ku buuxsanta noocaas oo kale wey carafahaa lahum ilaahayda u tilmaamay marka qofka shahiidka ah iyo darajooyinka ilaahay agtiisa iyo karaamada uu ku leeyahay ayaa halkan rabbi waa aada u xus waxaa nebiguna u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam qofka shahiidka ah oo xadiidkii dee saxiixa muslim ku sugnaay wax walba inuu ilaahay ka dhaafayo يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين دينتم بلغ العفين فأشوا أن حسوا دين taasun baa dee dad leeyahay oo dadkana dee laxa jeclo xun baa iska hayso iyagu qofkii ay wax ku leeyihin dabadun bay haystaana ka hari maayaan daynta bacshira yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo in tansuru llaha haddaa ilaahay u helisaan yansurkum wuu idiin helin wayuthabbit aqdaamakum gomadihiinana wuu adkayn doonaa ilaan qof aan adimadiisu adkayn oo aanay dhidbanayn waa dhababacayn doonaa oo meeluu maray la arki maayo marka shardigaasaa ku xidhan nasriga ilaahay uuna siinayo shardigaasi waxa weeye in tansuru llaha yansurkum wafii aayatin ukhraa walayansuranna allahu man yansuru ilaahay waa dhaarta wuxuui waan u hiilinaya ka ihiliya isagiibaaba kuu hiilinaya mar hadduu isagiiba kuu hiilinaya waxaad arkaysaa isagu hiilimaad kaama baahnee kaagama baahne waxa weye diintiisa iyo dadka awliyadiisa ah oo aada u hiiliso taasi baa waxay noqotay oo la raaco marka shardi baa ku xidhan nasrigan haddii dadka muslimiinta ee maanta ay dhaga taageen oo ay yaabsan yihiin inay leeyihiin talow ballantii ilahay u qaaday meeday talow yaboohdii laynoo qaaday qur-aan iyo xadiisba sheegeen maye dee shardigana ku xidhan shardina waxaa la helaa marka mashruudka la helo wixii lagu xidhay kolka la helaa shardigana la helaa والذين كفروا كوي قالوا بي فتعسا لهم هلاك با أسقناضا وأضل أعمالهم عمل لذو ذنا إلهي وابرنيا تعسقوا وهلاك رسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أبا وحي وكوري تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وحوها باري قفك أدون إلهي آن نقنينه أدون الدنيا نقضه labada say u badan tahay oo isagu yaqaano adduunyada laakiin aan ilaahay aqoon laa yacrifu almuncim walaakin yacrifu nicma nicmadun buu yaqaanaa ilaaha siye ma yaqaano marka kaa isaga ahi wuu halaag addoonka diinaarka iyo addoonka dirhamka iyo addoonka sijaayadda intaasi ka ah addoonka bagaashka undheh markaad soo ururi kaasi wuu halaagsamay tacisa wantakas wuu halaagsamayoo dib buu u noqday hore umuu soconine dib buu u noqday wa idaa shiika falan taqash haddii uu heermana allaw aan la ragaadinin oo ragaadku marna geela waa laga saaraa marna cagtuu dhulka ku dhuftaa uu kusii libdhaa alla uu ragaadkiisu kusii libdhaa weeye kaa oo habaar nibi marka tafa tacsan lahum waa dalla acmaalhum daalika buu ilahay yidhi halaagaasi wuxuu ugu dhacay biannahum karihuu waxay naceen maa anzala allah ilaahay qur-aanku soo dejiyey iyo waxyigii samaawigaha xarigku soo laalaadiyay addoomuhu intay irkadaan ilaahay haleeli lahaayeen bay goosteen fa axbada acmaalahum camalladoodii buu buriyey ereyga xubuudka hore aynu usoo shaaxinay waa xoolaha oo geedaha milikha ah ee burdadka geedka la idhaahdo ee xoolaha dibiriya uu ka mid yahay intay cunaan ay cunaan ay dibiraan iyadoo kii waday galabtii uu caraabinayo isleeya walaahay xoolihii galabtaabay ugu gashi roonyihin oo nadal bay leeyihin markay idhahaan reer miyigu oo maaragtay way qurux bay leeyihin ayuunbuu neefkii dhacay muxuu waa waa daratooday dabeedna birtii baaba lala soo gaari waayaba marka labadaasaa isku xigay wakti aada majeeranaysay iyo isagoo si deg deg ahun meesha uga baxay marka iyadoo la majeeranayo lala yaabsan yahay agabkooda iyo farsamadooda iyo horumarkooda iyo cajaa'ibtooda oo laleeyahy war nimanku waxay hayaan waa mucjisaadba in baa laba waayaya meelay mareenba waa midowgii soofetiye bahalkii muxuu ahaa satelliteki mamiir buu ahaa isagoo hawada uu ku maqan yahaybaa meesha uu ka baxayba dabeedna kuwii askartahae bahalkii soo dejinaya xaggay degaanbadee waa la kala dirayba dowladdii dhammayda quwaddii ay ka tegeen markii ay usoo noqdeen way waayeenba meelay kusoo laabtaan afalam yasiiruu fi lardi buu ilaahay dhulka miyay socdaanay fayanduruu eegaan kayfa kaana siduu noqday caaqibatu aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeyey cidhibtoodii damara allaahu calayhim ilaahay baa tirtiray walilkaafiriina amhaaluha gaaladana taasoo kaley leeyihin walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday amhaaluhaa ummadaha hore waxa ku dhacay wax la mid a miyay ka fogtaha ilaan cudurkii kuwaa hore hayuunbaa ee dilaag ahaa unbaa kuwanahaya daalika kaasi waxa uu ku yimi halaagaasi ugu dhacay bianna allaha rabbibaa mowla aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey isagaa hiiliye u ah gargaare ka garabka u ahe ag taagan wey wa ana alkaafiriina kuwa alla ka gaaloobay laa mawlaa lahum cid u hiilinaysa male waa maqaaladda ugu jawaabay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sida aayaddu ay sheegtuunbuu ugu jawaabay nimankii quraysheed maalintii uxud ee laga gacan sarreeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa abi sufyaana washiiriyaya ayaa kor u qayliya waxa uu leeyahay war uclu hubal uclu hubal buu leeyahay sanamkii hubalow kor noqo maanta guul baad keentae nebigu haddii uu yihi calayhi salaatu wasalaam maa u jawaabtaan ay asxaabtu yidhahaan maxaanu idhahnaana waxa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhahdaan allahu aclaa waajal ilaahay baa sarreeye oo weyn sanama sarreeye ilaahay baa weyn oo boqor ho sarreeya markaasaa dabeetana wuxuu ihi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum bu abi sufyaan leey hubalba lasoo dhaafi anagu mid kaleanu leena oo la idhaahdo cuza kolkaasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam alaa tujiibuuhu miyaydaan u jawaabayn oo maxaanu idhaahnaa waxaad tidhaahdaan allaahuma mawlaana walaa mawlaa lakum annaga ilaahay wuu noo hiiliyaa laakiin idinku hiiliya ma haysataan odhaahdaas wuxuu ka yidhaahdo waaye lanno kane xamaqan ina allaha yudkilu aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey rabbi wuxuu gelinayaa wacamilu saalixaati camalka fiicfiicanna falay jannaatin beeruu ilaahay ku casuumaya awliyadiis tajrii min taxtiha alanhaar webiyaallo hoosteeda ay qulqulayso waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay yatamatacuuna way raaxaysanayaan wayakuluuna waxay cunayaan wayakuluuna waxbay cuna way cunayaan kamaa taakulu alancaamu sida nicmooleydu waxay u cuntoo kale wannaaru maswan lahum wannaaru naarta ilaahay holcaysaa maswan lahum hoy iyo deegaan u ah barta ay degayaan waa naar saasaa ilaahay uga warrama awliyada ilaahay waxa weeye aamanuu wacamilu saalixaat iskan waxay u nool yihiin inay alla rumeeyaan raaligeliyaan camal fiican falaan gartaan xikmadda loo abuuray iyo inay addooma yihiin kuwan kalena waxay u nool yihiin yatamatacuuna wayakuluuna kamaa taakulu lancaam balgaal balgaal la rafiic oo had iyo jeer u fiirto ama la shaqeeyo diraasi xaaladiisa wuxuu ku fikirayo ee uu ka sheekaynayo ee xadiiskiisa iyo warkiisa iyo riyadiisuba ay ku saabsan tahay waa xalay wuxuu cunayo saaka wuxuu cunayo berri wuxuu cunayo iyo intuu sandwich isku darayo iyo intuu kala nooc ka dhigayo iyo siduu dheelitirkooda u eegayo kullu dalik wa akladuum yujaahiduuna fii sabiili lakl waxay u dagaalamayaan ay u socdaan waxa weeyaan waa cunad yaakuluuna kamaa taakul ancaam waa nicmoleydu siday waxu cunto lidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam yihi qofka muuminka ahi mindhicir keliya wax ku cunayaa gaalka ahina toddoba mindhicir siduu cunada u badsanayo iyo sidaan wax dareenahoo kale uga hooseeya aanay jirin wuxuu u nool yahay inuu wax cuno qofka muuminka ahina wuxuu u nool yahay cunada ugu nool yahay inuu ilaahay caabudo waa faariq weyn baa udhexeeya macnihii xayaatadu qofna fahmay qofna ka dhacsan yihi wakaayin badanaa min qaryatin magaala hiya ashadu ka awood badnayd quwa hiya ashadu ka darayd oo ka adkayd quwatan xagga awoodda min qaryatika magaaladaada maka nebi maxamedow magaalooyin badanoo ka awood badnaabaa jiray maka allatii magaaladan maka oo akhrajad ka ku saartay magaalooyinkaa maka ka awood badnaayoo ahlaknaahum aanu halaagnaanu cawda u jirnay buu ilaha yihi falaa naasira lahum waxuu hilinaya anaanu jirin kam iyo ka-ayin waa ereyada tusiyo tagfiir magaalooyin badanoo maka ka awood badnaa makadan ku saartee ku eriday ayaa ilaahay uu halaagay oo waxuu hiliyo dabaqabateeyana la waayay gawbaa ilahay uu ka dhigay marka taa macnaheedu waxa weye iyagana ilaahay baa kaaga fillaan doona waana lagu saliday nabiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu saliday markaasaa iyagiisu hayste waxaan ahayn uu nebigu sanadii sideedaad ka waageer allatii akhrajatka isaguna intuu maka markii laga eriyey dib u soo eegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeya waan ogey dhulka ilaahay halkii ugu jeclaa inaad aniguna waan ugu jecelahay haddii aanay kuwan iiga eryi lahayna kama baxeen nebigu saasuu ley calayhi salaatu wasalaam afaman kaana ka ahaaday buu ilaahay yihi calaa bayinatin min rabbi xujo iyo diin iyo daliil cad ka haysta ilaahiisa waa qofka mu'minka ahe kaman mid miyuu la mid yahay zuyina lahu loo qurxiyey suu camali camalkiisii xumaa watabacuu ahwaa'ahum rabitaankoodiina raacay labadaasi ma sina ahwaa'ahum rabitaankoodii diin ka dhigtay wixii ay jeclaayeen labadaa qola ma sina qof waa calaa bayinatin min rabbi waxa uu ku sugan yahay diin cad iyo siraad uu siraad waa iftiimaya arrinkiisu shaki ma laha shubhana ma laha laakiin yaqiin iyo diin iyo xujo cad ku socdaa kan kalena zuyina lahu suu camali waxaa la qurxoon oo kolba dhan uula leexleexanaya camalka xun marka qofkaa nuurka ku sugan ilaahay baa u saraaday jannada rabbi waxau hi mahaluljannati jannadii tilmaanteedu waxa ay tahay allatii wucida almuttaquun dadka ilaahay ka cabsaday rag iyo dumar kay doonayaan ha ahaadeena jannada loo diyaariyey tilmaanteedu waxa weeye tan soo socota maa ya'ti mubtada haddii khabarkiisu xadfan yihi sifada jannada mu'miniinta mutaqiinta loo ballan qaaday tilmaanteedu waa tan fiiha anhaarun webiyaalbaa ku sugan min maa-in biyo ah hayri aasinin oo aan ajo ahayn ajada waa taqaanaa baadiyaha had iyo jeer balliyada marka ay fadhiistaan biyuhu iyo midabkoodu isbedelo ama dhadhankooda iyo urtooda baa laydha aju maaha biyo isbedelaya waanhaarun webiyalbaa ku sugan min labanin caana a lam yatagayar dacmu dhadhankiisu aanu isbedelaynin oo waa garhoor iyo fudiyo faar iyo mayac iyo suusac iyo magacyada loo yaqaan midnaba leh lam yatagayar dacmu waxa weeyaan waa labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin waanhaarun webiyaalbaa ku sugan jannada min khamrin khamri ah ladatin u macaan badan lishaaribiina kuwa cabaya alkolkii iyo wixii dee qofka caqligiisa bedelayaan ku jirin waanhaarun webiyaalbaa ku sugan min casalin musafaa malab la haadiyey oo marka la miiray oo marka aan xanjadii iyo xabagtii toona lahayn walahum waxay ku leeyihiin ahlu jannuhu fiiha jannada dhexdeeda min kulli thamaraati midha oo dhan ومغفرة من ربهم يدن بالله في الله ولا يكهلان شراب كاسو قرى ما هي إلهي وحسيد من أردن إيوه دن بالله فوردن دن بالله كاسو درن مركا تجري من تحتها الأنهار آيات قرآن كو أركتا تجري من تحتها سنة لها وحواس مرية وبياش يدي فقية لها وحصاوه وصف القرية الأنهار وبياش قرآن كشيكها قرآن كشيكها تفسيرية الأنهار أشياء معرفة cahdiga dihniga ah ee tilmaamaya webiyaal gaara waa kuwan qur-aanku xayimay waxay ka butaacayaan jannadaha firdows iyagoo jannooyinka kale ku butaacaya jannooyin jannadaasu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ilahay haddaa waxa weydiisanaysaan jannadaha firdows weydiisa kaman huwa khaalid man jazaahu kadalik qofka abaalkiisu jannadaa lasoo sheegay uu yahay kaman mid miyuu la mid yahay huwa khaalidun fi nnaar naarta ku waaraya maya masina wasuquu waxaa la waraabiyey kuwa naarta galee ku waaraya maa-an xamiiman biyo kulul ayaa la waraabiyey faqadaca wuxuu kidfay biyaha kululay amcaa'ahum mindhicirkoodii iyo warkujirtoodii ayuu kidfuu budada ka dhigay sida mishiinku markuu waxirqoo kale wa minhum baa ilahay waxa markaa rabbi aayaadkan dambe uu kaga waramaya qaar munaafiqiina wa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man yastamicu ilayk qaarku dhegaysanayo goobtaad joogteed waxay ku akhriyaysa fadhiya xataa idaa kharajuu min cindik markay agtaada ka baxeen ee dilada loo dareeray bay qaar u yidhaahdeen liladiina uutul cilm asxaabtii aqoon-yahanka ahaa ayay ku yidhaahdeen maadaa qaala anifan ewel goor dhowey muxuu lahaa waxaa ka muuqanaya ilaa munaafiqu waa qalbilaawe waana waxaan ixtiraam lahayn may odhanin maada qaala rasuulu ullahi laakiin way ihmaaliyeen magacii nebiga calayhi salaatu wasalaam way taseeyeen muxuu yidhi waar muxuu lahaa haddaad tidhaahdo qofkaad laftiisaad xaqiraysa waxa kaloo aanay maqal oo aan u dhaadhicin oo fahmadara ay kaga dhacday wixii uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam iyo xikmaddii ka butaacaysa asxaabtuna waxay u koobigaraynayeen sida bahalkaa sawirkaoo kale oo wax dhaafayeyba uu yaraabaa in riwaayooyinkii ereyada say u cabiraan way yar kala duumayaan laakiin qiso hadduu nebigu meel ku sheego calayhi salaatu wasalam waxba ka baxsan maaya rag baa shariidka u dhiganaya oo markaa sajilaya oo duubaya kanna wuxuu ihi maadaa qaala anifa labadaasi dee isu imanka qolana ilaahay wuxuu ku sifeeyey inay yidhaahdeen maadaa qaala anifan qolana ilaahay wuxuu ihi liladiina uutu lcilm qoladii cilmiga laftiisa ulaaika buu ilahay yihi kuwa noocaasi aladiina kuwii weeye abaca allahu calaa quluubihim qalbigoodaa ilaahay u malaasay qalbiyaashoodaa ilaahay u dhabaday watabacuu ahwaa'ahum rabitaankoodana way raaceen macnaheedu waxa weye fahma darada iyo xifdi darada iyo ilowga intaba waxaa laga qaadaa watabacuu ahwaa'ahum waxay ka turjumaysaa taqwo la-aan taqwo la-aan bay ka turjumaysaa alla kacabsi la-aantii waxba lama xafido waxbana lama lama fahmi karo ilaahay wuxuu uhi waaladiina kuwii ihtadow hanuunay zaadahum hudan ilaahay hanuun buu u kordhiyey wa aataahum taqwaahum alla kacabsigoodiina wuu siiyey markaad labada dariiqa khayr kala doorato khayrku ayuu kuusii dhiibayaa kuusii kordhinaya ka shar kale marka uu qofku doortana midiba mid buu usii dhiibayaa sharka falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum fahal yanduruuna ma sugayaan ila saacata qiyaamadan bay sugayaan an taatiyahum baktatan si kadaa inay ugu timaado faqad jaa ashraaduhaa calaamadaheedii way u yimaadeen ashraad waa calaamadihii qiyaamaha oo nebiga laftiisaaba nebiyu saaca ahaa faanaa lahum fa annaa lahum xaggeebay uga sugnaatay dikraahum waantowgoodu idaa jaa-atum markay u timaado qiyaamadu sidee u waantoobayaan dikraahum waa waa waantowgooda inay waantoobaan oy wacdi qaataan oo wax u kordhaan ma jirto mar haddii qiyaama yimaado faclam cilmi yeelo ogow annahu arrinku inuu yahay laa ilaaha ila allah ilaahay moo ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro taa garo marka cilmigu muhiimaduu leeyahay aayaddu muujinaysaa maadaam tawxiidkiiba laga horraysiiye cilmiga oo tawxiidka laftiisa wuxuu ku saxmayaa shaygaad aaminayso ee aada ku soconayso inaad cilmi u leedahay faclan baa la horraysiiyey cilmi yeelo annahu laa ilaaha ila allah ilaah xaqaa mooye ilaah kale inaanu jirinigo wastakfir lidembig dembigaaga inuu alla kaa dhaafo weydiiso walilmu'miniina waalmu'minaat ragga iyo dumarka alla rumeeyeyna dembi dhaaf u weydii sidaasaanu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam isaga iyo ehelkiisa rag iyo dumarba alla rumeeyey dembi dhaaf buu u weydiinayay ilaahay naxariistiisuna way ballaaran tahay marka aada baryayso naxariis iyo dembi dhaaf ha isku koo ha isku koobine mu'miniintana ku dar wallaahu yaclamu rabbi waa ogaanayaa mutaqallabakum halkaa gadgadoomaysaan iyo waa maswaakum halkaa u laabanaysaanba mutaqallabku halka aynu islaba rogaynaa waa halkan iminka aynu joogno halkani maaha almathwa laysa huna almathwa halkani meeshii deegaanka ahayd maaha waa meel mamara oo la marayo mutaqallaba oo qofku saas inuu isu rogrogayo kolba dhan uu jiifiyaba maswuhuna wuu dambeeyaa labadaba ilaahaybaa mutaqallabka waxaa kaloo lagu xusay inuu yahay tagooga aabbaha maswuhuna riximka hooyada ilaahay baa xaaladaha maraysaan oo dhan og wayaquulu aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey waxay odhanayaan lowlaa nuzila suura miyaa la soo dejiyo suurad ayay leeyihin maa la soo dejiyo suurad bay odhanayaan dadka muuminiinta iyo qur-aankay jecelyihin inuu u kordho weliba uu uga diga cadowga fa idaa unzilat suuratun muxkama marka la soo dejiyo suurad sugan oo aan nasakhnayn ee lagu camal falayo way muxkamadu wadukira fiiha alqitaal jihaadna lagu sheego in la dagaal galo cadow lala dagaalamo suurad amraysa kolkay timaado ra-ayta aladiina fii quluubihim marad kuwa qalbigooda cudurku jiifa waxaad arkaysa yanduruuna ilayka iyagoo ku soo eegaya nebi maxamedow ama qofkii markaa caaqileh eegayowba ee shucuurkooda iyo dareenkooda u fiirsanayo way ku soo eegayaan nadara almaqshiyi calayhi kii la daboolay eegmadiisa oo kale min almowt geeri darteed kii lala daboolay sakaraadkii mowtka uu hayay eegmadiisu dabcan caadi maaha qofku markuu sakaraad yahay ee xawlalmariidka ay marayso indhihiisu waa talligayiin oo ma libiqsadaan meel qurun buu eegaya hebelo haddii la idhaa iyo haddii indhaha la isku celini maya indhihiisu waa talligayiin oo korbay u baxsan yahi nadara almaqshiyi calayhi kii lala daboolay geeri darteed siduu waxu eegay ku eegayaan leanna way baxsan yihiin way fikirayaan geeri iyo nolol bay ka fikirayaan iyo maxaad mutaysan talow fa awlaa lahum buu ilahay fa awlaa lahum culimo badane waxay ku fasirayaan fawaylun laka awlaa laka faawlaa uma awlaa laka faawlaa oo kale fawaylun laka un weeye ayay la macnatay awlaa laka faawlaa lahum fannaaru awlaa lahum naar baa kuwaa ku haboon aimada qaarkoodna mubtadiya khabar bay isaga dhigayaan aayadda hore aakhirkeeda iyo ta dambe faawlaa lahum waxaa u habboonaa daacatun inay rabbi iyo rasuul adeecaan ay aqbalaan wa qowlun macruuf iyo hadal wanaagsan oo daacadnima ku dheehantay inay ilaahay rasuulkana ka tala qaataan hadal wanaagsanna yidhaahdaan intaynay warwarayaan ay walaacayaan taasaa u fiicnay fa idaa cazama alamru arrinku markuu go-aan noqdo cid bay taladu ka godaa intoo la tashado marka go-aan la qaato fa idaa jadda alamru ee dagaal in la qaado ay noqoto falow sadaqullaha haddii ilaahay ay rumayn lahaayeen lakaana khayran lahum way u wanaagsanaan lahayd intay ilaahay rumeeyaan hadday hawlgeli lahaayeenay raaci lahayen nebigii asxaabta way u fiicnaan lahay fahal casaytum buu ilaahay yidhi faqad casaytum waxa aa u dhowdihiin in tawallaytum haddii aad sii jeedsataan oo diinta ilaahay weydaarataan oo ku camalfali weydaan an tufsiduu fi lard dhulka inaad kharribaysaan wa tuqadicuu arxaamakum qaraabogoysna noqonaysaan taasaa u dhowaanaysaan baa ilahay ulaa'ika kuwaasi kuwa sidaa samaynayaa ee dhulkii fasahaadiyey ee xaqii ummaddii iyo ehelku ay ku lahaayeen garan waaye gooyey aladiina lacanahum allah waa kuwii ilahay nacdaray ulaa'ika waxaa kaley tilmaamaysaa kuwa dhaqankoodu noocan iyo diin iyo imaantoona aan lahayna cabsidu ay ku badan tahe munaafiqiinta ah aladiina lacanahum allahu ilaahay baa kuwaa nacdalay fa asamahum waa dhega tiray wa acmaa absaarahum indhahoodana dembuu ka dhigay dembuu ka dhigay xadiidka saxiixa wuxuu tilmaamaya ilaahay markii uu khalqiga abuuray dhammaystiray qaamat araxim arixim maahe waa araxim riximku waa makaanka dumarka araxim bifatxi ra waa qaraabada wey ayay istaagtay qaraabadii oo markaasaa waxa ay tidhi ilaahay bay qabsatay rabbina waxa uu leeyay maxaa dhacay waxay tidhi haadaa maqaamu lcaa'idi bik midku magan galaya goobtii u istaagi lahaa weeye halkan aan taagna dabeedna ilaahay waxa uhi alaa tardayn an asila man wasalaki wa aqtaca man qatacaki miyaanad raalli ku ahayn ka ku xidhiidhiyo inaan xidhiidhiyo ka ku gooyana anigu aan gooyo maya waa igu filantahay bay tiinta dabeedna ilaahay wuxuu ihi fadaliki laki ballantaasaad qabtaa abi hurayra wuxuu leeyahay haddii aad markhaatiga xadiidkaa doonaysaan aayadan akhriya fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaicuu arxamak dadkan isafgaran waaye duco laga aqbali waaye nasrigii waaye macnaha habaarkaasaad moodaaba inuu malaha wax badani ka yimi inuu ilaahayna dee goynayo cidda gooya ina aladiina kuwii buu ilahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan afalaa yatadabbaruuna miyaanay fiirinaynin alqur'aana qur'aanka miyaanay dhuganayn oo aanay u dhaadhacayn oo aanay dhadhaminayn am calaa quluubin bal calaa quluubin qalbiyaal dusheeda waxaa ahday aqfaaluhaa qufulladeedii marka haddii la idhaahdo tanwiintuna idaafadii bay ka naagtay mudaafu ilayhi bal calaa quluubihim aqfaaluhaa maxay qur-aan eegeegaanay qur-aan ka bogtaanay dhadhamiyaan calaa quluubihim aqfaaluhaa qalbiyadoodii waxaa ku jabsan qufulladoodii qalbi walba quful weyn oo nayn banaynabaa ku jabsan oo ku hilanoo wax markaa furana uma hayaan saasaa ilahay uu tilmaamayoo qalbiga qur-aanku anfice waantoobaa waa qalbiga iimaanka leh ina aladiina irtaduu kuwii noqday calaa adbaarihim xaggooda dambe ka noqday min bacdi maa tabayana lahum lhudaa intii hanuunku u cadaaday kadib kuwa diintan islaamka weydaartay ashaydaanu sawala lahum shaydaan baa u qurxiye waxa xunay wadaan waamlaa lahum u yidhi diilo dheereeye yaciduhum wa yumaniihim yidhi diilada u dheeraynaya waamlaa lahum kaasaa yidhi diilada u dheereeyay wixii xumaana u qurxiyey daalika kaasi wuxuu ku yimid biannahum qaaluu iyagu waxay ku idhahdeen liladiina karihuu kuwii nacay maa nazala allah ilaahay qur-aankuu soo dejiyey gaalada nacday munaafiqiintu waxay ku yidhaahdeen sanutiicukum fii bacdi alamr arrimaha qaarkood waynu ka wada socon waanu idinka aqbali arrimaha qaarkood idinkaanu idinka tala qaadan waa munaafiqiinta iyo yuhuudda heshiis hoose la saxeexanaya iyo gaaladii maka ilaahay baa yaqaanoo rabbi waxau ihi wallaahu yaclam ilaahay baa ogsoon oo ka warhaya israarahum waxa ay siraysanayaan ayaa ilaahay ogsoon yahay asraarahumna haddii la akriyo aimada qaarkood oo ay akhriyeen waa jamcu sirin asara israaran iyo sirun asraarun asraartuna waa jamcu sir israarkuna waa sirta lafteeda sirtaa ay afka isu dhuubayaan munaafiqiinta iyo mushrikiintu alla ula socdaa idin idinka digi oo idin ogeysiye waa mucjisaadka qur-aanka laba waxay ku wada faqeen iyo qofka laabtiisa waxa haraaciyaya inuu dabadda soo dhigay fakayfa xaalku siduu noqon doonaa idaa tawafatum lmalaaikatu malaaigtu marka ay nafta ka qaadayso gaalada noocaas arrinku waa adagyi yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum iyagoo wejigana ka karbaashaya xagga dambena ka karbaashaya macnaheedu waxa weeye hor iyo dib labadaba way ka dubaynayaan malaaigtii waxba uma hadhin daalika kaasi waxay ugu dhacday daraadaasi biannahum ittabacuu waxay raaceen maa asqada allaha ilaahay wixii ka cadhaysiinaya wakariyuu ridwaanahu raalli noqoshihiisiina way diideen فأحبط أعمالهم عمل كوديب بري أم حسب ما وحي ملايين الذين في قلوبهم مرض كوا قلب قود عذر كتشيفا ألن يخرج الله إلهينا نسوى سارين أضغانهم نحل قوله إيان معايبك كهلا إنا إلهي دبدا سورد غينين مسيدا سيمودين يي مودنا وحا كهلنا كقرطون إلهي وأكسون ويري قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر الله أعلم